Kambanigii Hon Agro oo ku shaqeeya wax abuurka iyo agabka beero yaa waliba uusan wacyigelin ka eedin dalagyo uusan qeybi markaasay beeraleyda kanola deegaanada boolagodooda yoonto iyo qaamqaam kaas oo hay koox dhiirigeliyay tacabashada beero guddiga wadi wacyigelinta ayaa dadka waliba iyo digayna in iyo in isticmaalna abuurka kaas oo shaliisa lanka talgali in la abuuro haddii aamaw lan isticmaalna iyo khatartielata shaqaalaha ku dareeray kambaniga hon agro yaa wacyigelin markaasaya ha ku sameeye deegaanada ku tirsan dhiniga waqooyi ku kubeegan magaalada kismaayo haanas oo baahi oon qaban helidda dalagyada abuurka ee waxaan muhiimadda saarnay abuur abuurkasaa muhiim u saarnay waxaan ka dhignay abuur tayaysan mirtaad dhulka iskaga rido bahal baa la bixi waxaa laga yaaba inay xanuunsan tahay inay xaalad walba ay iskaga sugan tahay marka waxaan dareennay inuu xalli jiray halkaa ay kaga jirta baahi annagoo baahidaa buuxinayno oo ka jawaabayno waxaan samaynay abuurkii waan tayaynay haddii de inta abuurka lagu siiyo aad dabka ku shubato halis baad gelinaysaa naftaada abuur karis ma aha abuurkii micnaha marna la karsan kari marna la cuni kari maaha kan wacyigelinteeda maanta waxay ku saabsan tahay in aan abuurka asagaa aan loo isticmaali karin in la karsado abuurkaa waa sumaysan yahay waa abuur uu kambaniga hoon agro ka soo shaqeeyey abuurkaa sumaysan ee diyaarsan ee loogu talagalay in beer lagu abuurto in aysan dhicin in digsiga looga faa'iidaysto haddii arrintaa way dhacdaa abuur noocaa loo isticmaalo laakiin hadday dhacdo in wixii mas-uuliyad xumea ka timaada annaga aanan shaqo ku lahayn in aan dadka u sheegno
horta waxaan maanta u yimid hoonagore u socoto waxaa waayey inay abuurkan sumaysan oo lasoo qalabeeyey oo loogu talagalay inay beerta la geliyo la abuurto inay maaragtay arrimo kale aan loo isticmaalin abuurkan hadda aan wadna abuuraha kale waa ka duwan yahay waana waa abuurka loogu talagalay base waddanka ka bixi jiray oo cimilada waddanka la qabsan karo abuurka waxaa waaye may somtax ah waana la sumeeyey waxaa laga sumeeyey intuu kuu yaalay inuun cayayaan cunin haddii la abuurana markuu soo baxayo inuuna cayayaanka iska celiyo waxaa noo qorshaysan oon tareedna siinay buulaguduud iyo yoontooy iyo khaamkhaam khaamkhaam waxaan siinay dad toban qof ah oo qofkiiba uu registration ku soo samaynayo boqol qof boqolkaa qof abuurkiisa abdullaa yidhahdo waa diyaar waxaa la keenayaa kunkaa qof cabdicasiis dukaankiisa cabdicasiis dukaankiisa ma taqaanaan cabdicasiis dukaankiisa ayaa wuxuu tegayaa nin walba abuurkaas meeshaan kusoo diyaari doonnaa meeshaa laga qaadan doonaa konka qof ee aan waxaa dhihi jiray soo tababarnay yaa horta waxaa dhihi jiraa wakiil naga oo magaalada noo joogo wixiina looga baahdo oo waxaa la dhihi jiray xug ah ayagaa horta yaa yaad weydiinaysaan hoon agaroon u baahanahay xaggean u maraa lambarkooda hal is siiyo waad horta usoo mari kartaan kambanigan waa kambani ganacsi tobankaa qofaana wakiil naga oo magaalada noo joogto wixii horta xug ah ama waxaa la dhihi jiray su-aalo dheeri ah ayagaad noo soo maraysaan